waa hagaag dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan iyo si walba maqalka warbaahinteeda kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sanada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sanadan aad kadada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan
لننطلق إلى العلا إلى العلا لنهد دوما أولا أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره معاش يحيا أملا والمرء طول عمره معاش يحيا أملا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal waa jimco taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo sannadkan ay ku tartamayaan koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaasoo kala ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug mar kale caawa waxaa miiskii mikrofoonka andalus ku tartamaya lixda majmuuco ee ku jira alif kuwaasoo matalaya wilaayaadka islaamiga banaadir shabeellada hoose jubbada hoose bakool hiiraan iyo wilaayada islaamiga ee mudug waxaan filayaa inay diyaargaroobeen dhammaan tartamayaasha caawa ka qaybgelaya barnaamijka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo xarumaha idaacadda alfurqaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan waa hagaag dhegaystayaal inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan soo dhoweynayaa alusaad aw ibraahim iyo ogeysiis barnaamijka ka horeeya usaad jasaaka allahu kheyran bashiirow koley sidii dhaqanka inoo ahayd habeenadan ogeysiisya badanaan isdaba socday aad iyo aad
caawana intaan barnaamijka la gelin waxaan ogeysiineynaa in laba majmuuco oo ka mid a majmuucaadka tartamaya ay keeneen baxthi amba dalab ay ka qabaan in loo fiiriyo su-aalo hore looga qalday majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo laba baxthi bay keeneen laba su-aalood in loo fiiriyo aad iyo aad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagana hal baxthi ay keeneen hal su-aal in loo fiiriyo insha allahu tacala habeenada soo socda wixii ka soo baxa inay wax waayaan iyona wax helaan labadaba insha allah aad iyo aad waan rajaynayaa in tartamayaasha iyo dhegeystayaasha ay wada garteen insha allahu tacaala لننطلق إلى العلا إلى العلا لنهدي دوما أولا أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa horteeda yaalla lixda warqadood ay ku qoran yihiin magacyada majmuucaadka waxaan eegi doonaa insha allahu tacaala majmuucada ugu horeysa ee caawa lagu bilaabi doono barnaamijka tartan aqooneedka andalus majmuucada ugu horeysa ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan وانظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبلة ونحلة أقسمتا أن تعملا
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
haya nambarada mid ka qabsada insha allah kow ilaa iyo lix nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan haye macad bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada islaamiga hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفيان haye waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka waxaana ku xusan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay man huwa alkhaliifatu alcabaasiyu alladii qiila inahu duratu taaji alcabaasiyi wamataa tawala alkhilaafata wakam kaanat muddatu khilaafatihi man huwa alkhaliifatu alcabaasiyu alladii qiila inahu dur- duratu taaji درة التاج العباسي ومتى تولى الخلافة وكم كانت مدة خلافته وان فيليا inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
jawaabta haddii aan isku dayno waxay noqonaysaa waa haruun alrashiid wuxuuna tawaliyey boqol iyo toddobaatankii muddadiisana waa labaatan iyo saddex kun
mar kale ku celiya
haddii aan ku laabanno waa haaruun alrashiid boqol iyo toddobaatankii uu tawaliyey hijriga muddadiisana waa labaatan iyo saddex haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay bixiyeen guddigaan ku celinaa insha allah tacala yalustaad oo ibraahim bismi illaahi raxmaan iraxiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey yuu ahaa khaliifkii cabaasiga ahaa ee la yidhi inuu ahaa durratu taaji alcabaasi iyo goortii khilaafada markaa uu tawaliyey iyo khilaafada inta uu hayey si sax ah ayay uga jawaabeen sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambari ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markanna waxaan eegi doonnaa majmuucada kale ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose طول عمري مع شيحنا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنحكي دوما أولا لنبلغ العلوم نقتدي بما مشاعلا لنطلب العلوم waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan markan waxaa toos qadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa dhowna nambarada kow ilaa lix midka qabsada nambarka koowaad
nambarka koowaad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ay mucad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada shabeellaha hoose sidee noo maqashaan si fiican
haye waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aashay ugu horeyso si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay mataa aclana asafaaxu khilaafatahu wa fii ayi makaanin mataa aclana asafaaxu khilaafatahu wa fii ayi makaanin waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah
وبقول تفضل يا ريت الجميع إيه، ما تنسوا الاعلان منه على الكوفه
mar kale ku celiya
آه، سنه بقول تفضل اللغه الهجريه آه، محلها ما تنسوا الاعلان منه على الكوفه
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey wakhtigii uu iclaamiyey n asafaax khilaafadiisii iyo meeshii uu ku iclaamiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambalay ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna bakool ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah
طول عمري مع شيحنا أملا لننطلق لننطلق لننطلق waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaad degeysanaysaan markanna waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلومات ayaa nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada نمبرك سعد ابراهيم
nambarka shanaad ee barnaamijka iyo majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool ayay mucaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga bakool sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سفيان
haye waxaad qabsateen lambarka shanaad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay man huwa awalu lkhulafaa'i alladii nashara bidcata alqowli bikhalqi alqur'aani wa mataa intahaa xukmuh man huwa awalu alkhulafaa'i alladii nashara bidcata alqowli bikhalqi alqur'aani wamataa intahaa xukmuhu waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
المأمون لازم طبعا سنين لما في مسير
mar kale ku celiya
جوابته غادي نقول ان شاء الله المأمون بن هارون الرشيد ايضا مع شيخ العفيف لما في مسير
marka ugu dambeeya ku celiya
المأمون بن هارون الرشيد ايضا مع شيخ لما في مسير
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allah tacala ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey khil- khaliifkii ugu horeeyey ee nashriyey bidcada khalqul qur'aan iyo waqtigii xukunkiisu dhammaaday jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeed majmuucada bakool waxay ku guulaysatay toban darajo hambalay ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markanna waxaan eegi doonaa majmuucada afraad ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada عليكم السلام ورحمة الله وبركاته nambarada kow ilaa lix mid ka qabsada
namber lix
nambarka lixaad ee barnaamijka iyo majmuucad tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug haye mucaad
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada taatamayaasha wilaayada islaamiga mudug sidee noo maqashaan sisiya
haye waa yahay su-aasha ama waxaad qabsateen lambarka lixaad oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysana waxay leedahay kam sanatan istamarat addowlatu alcabaasiyatu wa kam khaliifatan xakamahaa kam sanatan istamarat addowlatu alcabaasiyatu wa kam khaliifatan xakamahaa waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
khulasadu waa soddon iyo toddoba waktiguna waa shan boqol lix boqol shan boqol labaatan afar
mar kale ku celiya
waktigay socotay waa shan boqol labaatan iyo afar sano khulasaduna waa soddon iyo toddoba
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala alustaad ow ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey inta sano ee ay jirtay dowladdii cabaasiyiintu iyo inta khaliif ee soo xukumay jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah
majmuucada mudug waxay ku guuleysatay toban darajo hambari ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markana majmuucada xigta ee gacanteeda ku soo dhacday waa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaanu ku guda jirnaa markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haya nambarada mid ka qabsada haya banaadir nambarada mid ka qabsada nambarka lixaad nambar kale qabsada lixaad lixaad mudug ayaa qabsatay iyo nambar kale qabsada nambarka labaad laba labo nambarka labaad ee barnaamijka hee mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir iyo nambarka labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada banaadir sidee noo maqashaan waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay tanqasimu muddatu alkhilaafati alcabaasiyati ilaa marxalatayni marxalati quwatin wa saydarati alkhulafaa'i wa marxalati dacfi alkhulafaa'i wa fuqdaanihim lisulda ففي أي سنة انتهت المرحلة الأولى ومن هو آخر خليفة فيها تنقسم مدة الخلاف مدة الخلافة العباسية إلى مرحلتين مرحلة قوة وسيطرة الخلفاء ومرحلة ضعف الخلفاء وفقدانهم للسلطة ففي أي سنة انتهت المرحلة الأولى ومن هو آخر خليفة فيها waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
متوكل على الله متوكل على الله متوكل على الله متوكل على الله haye
العفو مرتبا للعبد متوكل على الله
marka ugu dambeeya ku celiya
العفو مرتبا للعبد متوكل على الله لأنك حكومة هنا haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinina insha allah tacala ila ustaad aw ibraahim
انطلق إلى العلا إلى العلا لنهدي دوما أولا
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey muddada khilaafadii cabaasiyiintu waxay u qeybsantaa laba marxalo marxalo quwa ah iyo mid dacfi ah Ee, waxaa la weydiiyey markaa sanadkii ay marxalada koowaad ay dhammaatay iyo khaliifkii ugu dambeeyey su-aashaasi jawaabteedu walaalaha way soo hareer martay sidaas daraaddeed waxaan eegi doonnaa majmuucada lixaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose
طول عمري مع شيحنا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي دوما waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الدولة nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah
أمرك ودن بواقف سنة إن شاء الله ay macad ee nambarka afraad ee ugu dambeeya iyo majmuucada tartamayaasha jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga jubbada hoose sidee noo maqashaan
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سفيان
iyo waxaad qabsateen lambarka afaraad oo ah nambarka ugu dambeeya waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay hunaaka khaliifatun cabaasiyun ummuhu wa abuuhu haashimiyaani faman huwa wamasmu ummihi هناك خليفة عباسي أمه وأبوه هاشميان فمن هو وما اسم أمه وأن فيليا إن أتقرتين أو أتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الامين ابن هارون وجدت من الزبيدة بن جعفر
mar kale ku celiya
والامين الامين ابن هارون وجدت من الزبيدة بن جعفر
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allah tacala ilusaad aw ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey waxaa jira khaliif cabaasi ah oo hooyadii iyo aabihii ay haashimiyiin ahaayeen marka magaciisa iyo magaca hooyadii baa la weydiiyey jawaabta ay bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeedna majmuucada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose هيا
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan kelimadii dhextaalka iyo al-ustaad abu saciid azeylici ku soo dhowaada insha allah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كلمة عواحي كساب سنتهي بر الوالدين هويو إي آب إمباري لون نقضو ولا ليال allah subxaana wa tacaalaa waalidiinta xaqa ay leeyihiin ilaahay wuu weyneeyey aayaad fara badan ayaa allah subxaana wa tacaalaa xaqullaahi ayaa wuxuu ku xiray xaqulwaalidiin qaala allahu tacaalaa wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a wa bilwaalidayni ixsaana ilaahay caabuda oo cibaadada u gaaryeela ilaahay waxba ha la wadaajinina hooy iyo aaban ixsaan u sameeya وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك ووصينا الإنسان بوالديه الله سبحانه وتعالى hooyadaadii aabbahaagii maadaama iyaga sabab ay u noqdeen wujuudkaagii adduunyadan inaad soo gaarto ilaahay subxaana wa tacaala xaqoodii waa weyneeyey nabigeena moxamedin calayhi salaatu wasalaam xaqa ay leeyihiin hooyay aabba aadba u weyneeyey haddii hal xadiid ama laba xadiid ama saddex xadiid axaadiidtiisa aan isxusuusino alimaamu albukhaari iyo muslim waxay wariyeen fii saxiixayhima min xadiid ibni mascuud cabdullahi ibni mascuud ayaa wuxuu yidhi sa'altu annabiya sala allahu calayhi wasalam ayu lcamali axabu ila allahi tacaala waxaan rasuulku weydiiyey camal la sameeyo keebaa allah wuu jecel yahay qaala sala allahu calayhi wasalam alsalaatu calaa waqtiha allah camal wuxuu ugu jecel yahay salaad waqtigeeda la tukaday ibnu mascuud wuxuu yidhi qultu humma ayu maxaa ku xiga qaala sala allahu calayhi wasalam biru lwaalideyni waxaa ku xiga waalidiinta oo baari loo noqdo qaala qultu humma ay qaala aljihaadu fii sabiili illah saddexdaas camal salaada waqtigeeda lagu tukado iyo waalidiinta baari loo noqdo iyo aljihaadu fii sabiilillaah sidaas rasuulkeen sala allahu caleyhi wasalam u kala sheegay xadiid kaleeto saxiixeynka ku yaala abu hureyra ayaa wuxuu yidhi ninbaa rasuulku u yimid sala allahu caleyhi wasalam markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah man axaqu nnaasi bixusni saxaabati dadkiyaa u xaq leh inaan si wanaagsan ula saaxiibo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam ummuka hooyadaadii ayaa lambar kow ah ninkii wuxuu yidhi humma man yaa ku xiiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam humma ummuk waxaa ku xiiga hooyadaadi ninkii wuxuu yidhi yaa ku xiiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummuka lambar labo iyo lambar saddexdan hooyo waay saxaabigu wuxuu yidhi humma man qaala humma abuuk xadiidkaas wuxuu ku tusinayaa hooyo xaqa ay leedahay qofka koowaad oo dunyadan ku nool oo inaad wanaag kula saaxiibto xaqa u leh waa hooyadaadi waxaa ku xiiga hooyadaadi waxaa ku xiiga hooyadaadi waxaa ku xiiga aabbaha haddaba qofkii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo gaarsiiyey isagoo caqli leh oo qaangaaray wax qaban kara hooyadii iyo aabbihii soo gaaray jannadii ayuu haysta ee ha ka faa'iidaysto qofkii hooyadii iyo aabbihiisa soo gaaray gaar ahaan markii da ay noqdeen oo garab iyo gaashan ay u baahan yihiin oo jannada geli waaya qofkaas nebigu u habaaray calayhi salaatu wasalaam nebigu uri calayhi salaatu wasalaam raqima anfu humma raqima anfu humma raqima anfu man adraka abawayhi cinda alkibari axadahumaa ow kilayhimaa falam yudkhil iljanna waxaa dullaabay oo dullaabay oo dullaabay qofkii hooyadii aabbihiisa soo gaaray iyagoo da' ah labadoodii ama mid ka mid ah oo jannada aanan galin walaalayaal hooyo iyo aabba ha lagu warqabo baari ha loo noqdo ixsaan ha loo sameeyo ha la salaamo ha la karaameeyo waad og tahay hooyadaadi waxay ku soo xambaartay iyadoo tabar daran waxay ku dhashay iyadoo tabar daran adigoo aan waxba qabsan karin oo hadli karin ayaa dhabteedii kugu soo hayn jirtay dhabteeda ku kaadin jirtay aad ku saxaroon jirtay saxaradaadii iyo kaadadaadii carafay u ahayd ma dhibsan jirin markii aad xanuunsan tahay iyadana way xanuunsanaan jirtay habeenkii aad xanuunsan tahay ma saaxan jirin oo markii maanta aad xoogaysatay oo wax qabsan karta inaad ilowdo xaq uma lihid hooyaha lagu warqabo ha la salaamo ha la wanaajiyo qalbigeeda ha la dhowro hadday dhimatayna ilaahay subxaana watacaala ha loo weydiiyo dembigeeda ilaahay inuu dhaafo waxay ka mid tahay hooyo markay geeriyooto inaad xusuusato aad u ducayso camalkeeda socda rasuulku wuxuu noo sheegay sal alla alayhi wasalam insaanka camalkiisa waa go-aya saddex markii laga reebo waxaa ka mid ah oo waladin saalixin yadcuu lah walad suuban wiilii gabar wix rab ha noqdo oo u duceeya aabbaha ay hooyadaad hadday horey u geeriyoodeen ha halmaamin u duceey ilaahu dembigoodii dhaaf dheh ilaahu qabrigoodii u waasici dheh ilaahu jannada gey dheh ilaahu cadaabka ka badbaadi dheh ducadaadii waalidiintu way anfacaysa hadday nool yihiinna haddii meel aad la joogto hooyadaadii u tag siyaaro wax u qabo hadday kaa maqan tahayna la xiriir qalbigeeda wanaaji aabbana sidoo kaleeto wasal allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin aad buu u mahadsan yahay sheekh abuu saciid azeylaci iyo kelimadaasi qayimka ah oo aan filayo in dhammaan dadka muslimiinta ay ka wada faa'iidaysan doonaan insha allah waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan sanadkan kun afar boqol lix iyo afartankii hijri ayaan ku guda jirnaa oo ay ku tartamayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socday wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kale ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayad islaamiga ah ee mudug markan waxaan dib ugu laaban doonnaa lixdii majmuuco ee su-aalihii koowaad soo dhaafay insha allah tacala markan su-aalaha labaad ayaan dib ugu laaban doonaa iyo majmuucadka ugu horeeya ee aan qadka soo gelin doonno waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos khadka ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودونا haye mucaad waxaa khadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga hiiraan sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوعنا إليه ماذا مقلنا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay hunaaka khaliifatun cabbaasiyun qatala biyadihi caaliman min culamaa'i ahli sunnati bisababi sadcihi bilxaqi wa ana allaha yuraa yowma alqiyaamah man huwa hada alkhaliifatu alqaatilu wa man huwa almaqtuul هناك خليفة عباسي قتل بيده عالما من علماء أهل السنة بسبب صدعه بالحق وأن الله يرى يوم القيامة من هو هذا الخليفة القاتل ومن هو المقتول وأن في ليانات قراتين وتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta
هدي عن اسكو بينه جاوبت سؤال نقول ليس واثق ولا واثق ولا waxaa baatilka ah waafid ninka kalena waa axmed ibn nasr
mar kale ku celiya
alwaafid billahi ninka kalena waa axmed nasr alkhuzaaci
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan jawaabta ay ka bixiyeen guddigan ku celinayna insha allahu tacaala yaal ustaad oo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey waxaa jiray khaliif cabaasi ah oo gacantiisa ku dilay caalim ka mid ah culimmadii ahlu sunnaha sababtuna waxay ahayd inuu xaqa la jahray waxaa la weydiiyey khaliifka wax dilay iyo caalimka la dilay jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada hiiraan waxay ku guulaysatay toban darajo hambalay ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan markana majmuucada shabeellada hoose ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيخ waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ayaad degeysanaysaan markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada calaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu
aye mucaad majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga shabeellaha hoose sidee noo maqashaan haye waa yahay mar kale sidee noo maqashaan haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay man huwa naa'ibulma'muuni bibaqdaada alladii amarahu an yadcuwa annaasa ila alqowli bikhalqi alqur'aan man huwa naa'ibulma'muuni bibaqdaada alladii amarahu an yadcuwa annaasa ila alqowli bikhalqi alqur'aan waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah ku celiya mar kale
isxaaq ibn ibraahim
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala yaal ustaad aw ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey ninkii naa'ibka uga ahaa ma'muun magaalada baqdaad ee uu amray inuu dadka ugu yeedho qowlkii khalqil qur'aan jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambari ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markana waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada bakool ننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa qadka toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aye mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool iyo su-aashoodii labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bakool sidee noo maqashaan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلد الله iyo waayahay su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay man huwa al-imaamu ashaaficiyu alladii radda jamiica madhabi ashaaficiyi ilaa arbaci qawaacida man huwa al-imaamu ashaaficiyu alladii radda jamiica madhabi ashaaficiyi ilaa arbaci qawaacida waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta
القاضي حسين المروزي mar kale ku القاضي celiya حسين بن المروزي الشافعي
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaya insha allahu tacala alusaad oo ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey imaamka shaaficiga ee u celiyey jamiic madhabi shaafici arbaca qawaacid afar qaacido bes buu u celiyey imaamka magaciisa la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeedna waxay ku heleen toban darajo hambare ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool markadna majmuucada mudug ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هيا إذا تجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا waa hagaag dhegeystayaasha waxaan kaga cudurdaaraynaa qadarkii astaanta ee ku dahday cilad xagga telefoonka ayaan xalinayn markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته hay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug iyo su-aashoodii labaad
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في عم بقوم الله haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay hunaaka kutubun arbacatun man xasalahaa wa admana almudaalacata fiiha shahida lahu alimaamu aldahabiyu biannahu alcaalimu xaqan udkur hadihi alkutuba alarbaca هناك كتب أربعة من حصلها وأدمن المطالعة فيها شهد له الإمام الذهبي بأنه العالم حقا أذكر هذه الكتب الأربعة وأن فيليا إن أتقرتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug daqiiqada iyo barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta
jawaabta haddaan isku dayno waa atamhiid ibn cabdilbar uu leeyahay muxallaha ibn xasam asunan alkubra lilbayhaqi iyo muqni ibn qudaama
mar kale ku celiya
waa kitaabka tamhiidka ah ibn cabdilbar iyo muxallaha ibn xasam iyo asunan alkubra lilbayhaqi iyo muqniga ibn qudaama haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug jawaabta ay ka bixeen guddigan ku xidhnaa insha allah tacala alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ahayd su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey waxaa jira afar kitaab oo qofkii xaasiliya ama barta ee mutaalacadoodana joogteeya imaamu dahabi wuxuu u qiray inuu qofkaasi caalim yahay marka waxaa la weydiiyey afartaa kitaab jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah sidaasi daraaddeedna waxay ku guulaysteen toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug markana banaadir ayaan soo dhoweyn doonaa insha allah
ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaan soo dhoweynaynaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu ay macad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale majmuucada banaadir sidee noo maqashaan calaykum salaam waraxmatullahi sidaan idin maqlnaa iyo su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay man alimaamaani alladaani istamara cala alimtinaaci min alqowli bikhalqi alqur'aani faxumila calaa baciirin wasuyira ila alma'muuni wahumaa muqayadaani man alimaamaani alladaani istamara cala alimtinaaci min alqowli bikhalqi alqur'aani faxumila calaa baciirin wasuyira ila alma'muuni wahumaa muqayadaani waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada banaadir jawaabta
محمد بن موسى إمام أحمد محمد بن موسى إمام أحمد أحمد بن حنبل محمد بن نصر آه.
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allah tacala ustaad abu ibraahim
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey yay ahaayeen labadii imaam ee ku adkaystay amba joogteeyey in ay diidaan inuu qur-aanku makhluuq yahay kadibna lagu qaaday awr ee loo geeyey ma'muun loo geeyey iyagoo xirxiran waxay ku jawaabeen jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada banaadir waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada banaadir markanna waxaan eegi doonaa majmuucada lixaad ee ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa hagaag dhegeystayaal markanna waxaan soo dhoweynaynaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واندون nucaad majmuucada tartamayaasha jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh majmuucada jubbada hoose sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambaysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambaysana waxay leedahay man huwa al imaamu alxanafiyu alladii radda jamiica madhabi abi xaniifata ilaa sabci casharata qaacida man huwa الإمام الحنفي الذي رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة وأن في ليا إن قراتين وأتكسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
سؤال شاشي جوابي هذا الأخبار هي خلصة وأبو الطاهر الدباس
mar kale ku celiya وأبو الطاهر الدباس haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose jawaabta ay ka bixeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala ustaad ow ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ahay su-aashoodii labaad waxaa la weydiiyey imaamka xanafiga ah ee u celiyey madhabka abi xaniifa dhammaantii toban iyo toddoba qaacido ninkaasaa la weydiiyey alimaam abu taahir addabaas waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambari ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا اكسلوا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنباتا waa hagaag dhegeystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay inta aanan barnaamijka soo gebagabeyn haddaba su-aashii xagga tartamayaasha caawa ka soo noqotay ee ustaad ow ibraahim Eh, jazaaka allahu khayran eh, bashiirow caawa su-aalo badan ma soo laaban hal su-aal ayaa inagu soo laabatay su-aashaasi oo ahayd su-aashii la weydiiyey majmuucada banaadir su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey muddada khilaafada cabaasiyiinta inay laba marxalo u qeybsanto marxalatulquwa iyo marxalatudacfin waxaa la weydiiyey marka sanadkii ay marxalada hore dhammaatay iyo khaliifkii ugu dambeeyey marka khaliifka way sheegeen taariikhdii laba boqol soddon iyo laba ayay ku jawaabeen marka waxa saxda ah waxaan weydiinayaa oo ii dhow sheekh sayli insha allah kusoo dhow بسم الله أبو إبراهيم آه، سؤال مجموعة بنادر لويديي أو أهيد مدة الخلافة العباسية لو مرحلة يوقيب سنته مرحلة قوة iyo marxalatu dacfin marxalada koowaad oo marxalatu quwa goormay dhammaatay khaliifka ugu dambeeyey magaciisa khaliifka way sheegeen almutawakil waa sax waa jacfar bin bin maxamed bin haaruun laakiin marxalada xilligay dhammaatay waxay ku jawaabeen laba boqol soddon iyo labo taan waa khalad waaye sida jawaabta saxdana waxaa weeye laba boqol afartan iyo toddoba waaye laba boqol afartan iyo toddoba hijriga ayaa marxaladaas uu dhammaatay nacam jazaaka allahu khayran kullii caawa intaas inooga dhanta waa hagaag waan filayaa tartamayaasha iyo dhegeystayaasha inay wada garteen su-aashii xagga tartamayaasha caawa ka soo laabatay markan waxaan soo dhoweynaya walaalka mucaad si uu inoogu dulmaro majmuucaadka alif ee lixda ah iyo caawa darajooyinka ay keensadeen haye mucaad majmuucada koowaad aadaad umahadsantaha walaalka majmuucada koowaad ee caawa barnaamijka lagu dahfuray waxay ahayd majmuucada hiiraan waxaana la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood labadii su-aalood oo ay xaqa u lahaayeen waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada labaad majmuucada labaad waa majmuucada shabeellaha hoose waxayna waxaana la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay oo xaqa u lahaayeen waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada saddexaad majmuucada saddexaad waa majmuucada bakool iyana si lamida majmuucaadkii ka horreeyey waxaa la weydiiyey labadii su-aalood oo ay xaqa u lahaayeen waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyo waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada afraad majmuucada afaraad waa majmuucada mudug iyana waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada shanaad majmuucada shanaad waa majmuucada banaadir waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood su-aashoodii ugu horeysay ayaa soo hareer martay halka su-aashoodii labaad ay si saxa kaga jawaabeen waxayna ku heleen toban darajo majmuucada lixaad majmuucada lixaad ahna majmuucadii caawa ugu dambeysay barnaamijka waxay ahayd majmuucada jubbada hoose waxaana la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo hal mar si guud si guud haddii aan usoo dul marno mar kale majmuucaadka kale ah hiiraan shabeellaha hoose bakool mudug iyo jubbada hoose caawa waxay la yimaadeen min labaatan darajo halka majmuucada banaadir ee caawa la timid toban darajo waana filayaa tartamayaasha iyo dhegaystayaasha in ay meel gaara ku qorteen darajooyinka ay haystaan majmuucaadka guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan waxaa mar kale habeen dambe insha allahu tacala miiskii mikrofoonka andalus ku tartamaya shanta majmuuco ee ku jira ba oo aan filaya inay diyaargaroobi doonaan insha allahu tacaala caawa oo habeenkii afar iyo tobanaad ee bisha ramadaanna barnaamijka waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu